asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhegaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin walba jimco ah hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa qayb un ka mid ah khayraadka dihan ee dalkeenna gaar ahaan dhuxul dhagaxda macdinta madow maxaa loo isticmaalaa dhuxushan gobollade ayay ku jirtaa waddankeenna haddii la soo saaro faa'iido dhaqaale iyo mid deegaan intee le'eg ayaan ka heli karnaa maxaase hor taagan in la soo bixiyo inahaas iyo kuwo kale ayaan toddobaadkan barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaa nagala qaybgalayaa qaar ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee andalus ay ku leedahay wilaayaadka iyo baraha onlaynka ee soo dhowaada mar kale
قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج dhuxul dhagax waa maxay dhuxul dhagax waa dhagax sida dhuxusha u madow oo laga heli karo oogada sare ee dhulka iyo guntiisa waxaa lagu naanaysaa macdinta madow badanaa midabkeedu waa madow dhalaalaya ama buni iyo madow isku jira dhuxushan asal ahaan waa dhagax guban kara oo la shidan karo sida dhirta oo kale caadi ahaan dhuxushan waxay ka samaysantaa qaybaha hoose ee dhulka gaar ahaan dhadhaablakabeedka loo yaqaano sakhru rusuubi oo ah suxuunta soo saarta macdinta noocyadeeda kala duwan dhuxuldhagaxdu waa nooc tamarta ka mid ah waxayna tamarta adduunku adeegsado ka tahay boqolkiiba soddon iyo siddeed waxaana ka horreeya oo keliya shidaalka oo tamarta adduunka ka ah boqolkiiba afartan sida laga soo xigtay wakaaladda tamarta adduunka ee loo soo gaabiyo i e a oo warbixin arrimahan ka diyaarisay sannaddii labadii kun sagaaliyo tobankii siday u samaysantaa dhuxuldhagaxda dhuxuldhagaxdu waa rabaani waxayna inta badan ku samaysantaa geedisocodka dhulka ee geologicali borosayska loo yaqaano waana nooc shidaalka ka mid ah oo ka samaysantay haraadiga dhirta dhimatay ee noqday sida walxaha digada xoolaha oo kale ah waxayna qaadatay inay samaysanto muddo badan oo geolojiyiintu ay ku qiyaaseen in ka badan saddex boqol oo malyuun oo sano oo la mid ah inta uu ku samaysmo shidaalka dhuxuldhagaxdu maxay ka samaysan tahay oo ay ka kooban tahay dhuxushani waxay ka kooban tahay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kaarboon kibriid haydrojen oksigin iyo kuwo kale haddii aan garanay waxay tahay dhuxuldhagaxda siday u samaysanto iyo waxa ay ka kooban tahay haddaba maxaa loo isticmaalaa dhuxushani waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan marka hore waxay ka dhigan tahay isha ugu raqiisan uguna muhiimsan guud ahaan tamarta adduunka waxaa loo adeegsan karaa waxyaabo kala duwan waxaana ka mid ah kow in koronto laga dhaliyo dhuxushan waxaa loo isticmaali karaa tamarta kulaylka taas oo sii caawinaysa soo saarista korontada caadiga ah ee la adeegsado labo waxaa kaloo loo adeegsan karaa soo saarista macaadiinta noocyadeeda kala duwan sida birta maarta iyo wixii la mid ah warshadaha soo saara macaadiintu waxay u baahan yihiin tamar aad u badan adeegsiga matoorada isticmaala shidaalkuna waxay ku tahay kharash badan sidaa darteed waxay inta badan tamar ahaan u adeegsadaan dhuxudhagaxda si ay u sahlanaato wax soo saarkooda saddex warshadaha warshado badan ayaa adeegsada dhuxudhagaxda si ay u soo saaraan badeecadaha qaarkood ee culus qaar ka mid ah warshadaha caanka ah ee loo adeegsado dhuxushani si ay u soo saaraan badeecadahooda waxaa ka mid ah warshadaha ismayntiga ama shamiintada warshadaha alumuniyamka warshadaha kiimikada iyo kuwa kale ee la midka ah afar sidoo kale dhuxudhagaxda waxaa loo adeegsan karaa guryaha waddamada qabowga iyo waddamada soo koraya ama kuwa hor u marayba dhuxudhagaxdu waxay u isticmaalaan sida shidaalka wax lagu karsado waddanka u k waxaa la qiyaasay in boqol iyo soddon kun oo tan oo dhuxushan ah loo isticmaalo kulaylinta guryaha iyo suuqyada halkee laga helaa dhuxuldhagaxda dhuxuldhagaxda waxaa laga heli karaa qaarad kasta oo dunidan ka mid ah guud ahaan kaydka khayraadka dhuxuldhagaxda ee adduunka oo dhan ayaa lagu qiyaasayaa soddon iyo shan trilyan oo mitrigtan wax soo saarka dhuxuldhagaxda ayaa sare u sii kacaysay sannad waliba tan iyo labadii kun lix iyo tobankii xog ay soo saartay hay-adda tamarta caalamiga ah ayaana tilmaamaysa in mugga wax soo saarka dhuxusha caalamka uu kor u dhaafay toddoba dhibic sagaal bilyan oo tan sannadkii labadii kun sagaal iyo tobankii iyadoona kororka sannadlaha ah uu yahay boqolkiiba hal dhibic shan hoosu dhici ugu badnaa ee wax soo saarka dhuxudhagaxda adduunka waxa uu ahaa boqolkiiba lix dhibic shan wuxuuna hoosu dhacni u yimid xilligii aafada korona ay camiimtay adduunka oo dhan sannadkii labadii kun iyo labaatankii hase ahaatee waxaa laga soo kabsaday sannadkii xigay ee labadii kun koob iyo labaatankii dalka haysta kaydka ugu badan adduunka oo dhan ee dhuxudhagaxda waxaa lagu sheegay maraykanka oo haysta kayd dhan sagaal dhibic shan trilyan oo mitrigtan hase ahaatee dalka ugu soo saarista badan guud ahaan caalamka waa shiinaha oo sannadkii soo saara wax ka badan saddex bilyan oo tan oo u dhiganta boqolkiiba toddobiyo afartan isla shiinaha ayaa ah dalka koowaad ee ugu isticmaalka badan dhuxuldhagaxda guud ahaan caalamka isagoona soo dhoofsada in ku dhow inta uu soo saaro kaydka shiinaha ee dhuxudhagaxda ayaana lagu qiyaasay shan trilyan oo mitrigtan waddanka labaad ee soo saara dhuxudhagaxda ugu badan adduunka waa dalka hindiya oo soo saara toddoba boqol saddex iyo siddeetan malyuun oo tan taa oo ka dhigan in dalhi ay soo saarto ku dhowaad boqolkiiba toban dhuxudhagaxda adduunka shirkadda cowel indiya oo ah shirkad ay leedahay dowladda ayaana sannadkii soo saarta boqolkiiba siddeetan dhuxuldhagaxda dalka hindiya laga isticmaalo iyadoona sharikadani ay gacanta ku hayso in ka badan saddex boqol iyo lixdan manjam oo dhuxusha laga qodo maraykanku waa dalka saddexaad ee ugu soo saarista badan dhuxuldhagaxda sidaa oo ay tahayna washington waxay sannadihii u dambeeyey hoos u dhigaysay wax soo saarkeeda xagga dhuxushani waxayna sannadkii soo saartaa wax ka yar lix boqol iyo afartan malyuun oo mitrigtan wuxuuna maraykanku hadda marayaa halkii ugu hoosaysay tan iyo toddobaatameyadii isagoona u wareegaya xagga tamarta renewable energy-ga iyo tan gaaska kuwaas oo marka la eego qiim ahaan ka raqiisan soo saarista dhuxuldhagaxda afrika marka la joogo south africa ayaa ah dalka ugu soo saarista badan dhuxuldhagaxda iyadoo dalalka kale ee soo koraya badankood uu dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay dhuxushan oo si aad ah loogu isticmaalo soo saarista korontada iyo sidoo kale in shidaal looga dhigo warshadaha waaweyn ee soo saara birta iyo shamiintada dalkeenna soomaaliya ma laga heli karaa dhuxuldhagaxda haddiise laga heli karo gobolladee bay ku badan tahay soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka farakutiriska ah ee adduunka ee uu eebe ku galladaystay khayraad noocyadiisa kala duwan oo dhuxudhagaxdu ay ka mid tahay haa dalkeenna waxaa ku jirta dhuxushani weliba waa ay ku badan tahay soomaaliya waxaa laga heli karaa dhuxudhagax nooc waliba leh oo ay ka mid tahay mida loo yaqaano lignayd oo ah mid curdun ah oo samaysantay boqol iyo konton malyuun ilaa laba boqol oo malyuun oo sano ka hor taa oo aan ku beddelan karno ugu yaraan dhuxusha haddaan isticmaalno ee geedaha laga soo jaro taasi oo aafada ka dhalanaysa ay saamaynayso dadka cimilada iyo deegaanka oo nabaad guur baahsan uu ku socdo sida ay sheegayaan khubarada deegaanka xaalufinta dhirta ayaa kaalin mugle ka qaadan karta soo noqnoqoshada abaaraha dalkeenna ku badan oo ugu yaraan afartii sannaba mar ay dhacdo welina dadkeennu kuma baraarugsanaa halista dhirjarista ta kale tamarta waxaa jirta waxaa la yidhaahdo iyana dhuxudhagax oo tamarta laga dhalin karo oo buuraheenna ka buuxda dhuxushiina halkay marayso waad og tihiin geedkiina waa la gooyey danyartina ma iibsan karto dhuxushii maanta dhuxushiiba ma iibsan karto wixii danyaraa arrintaasuna waa arrin u baahan in iyadoo la raadiyo dhuxudhagaxda cuduruu dhalatay iyadoo qiiqa baa laga saaraaba ayaa laga saaraa qiiqa yar marka laga saarona sidaasay u baxaysaa geedkii baa ku nabadgelaya qiimihii baa hoos u jabaya taana waxaan leeyahay tamartaa dhuxudhagaxdaana ha laga faa'iidaysto waayo dee qiimadoodu ku baxay wuu ka soo noqonayaa marka la iiriyo dee wuu ka soo noqonayaa dadkiina way u jabnaanaysa taana waxaan leeyahay war tamartaa iyadana hala wahay deegaanada ay dhuxuldhagaxdu ku calaamadaysan tahay ee dalkeenna soomaaliya waa kuwii horey oo u sahmiyey gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga oo dalka ay kala gumaysan jireen mana jirin baaritaanno kale oo sidaa u buuran oo dalka laga sameeyey inta hadda la xaqiijiyey dhuxuldhagaxdu waxay soomaaliya kaga jirtaa gobollada waqooyi gaar ahaan bari sanaag tog dheer iyo waqooyi galbeed mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee bartay cilmiga jeolojiga ayaa ka sheekaynaya heerarka baaritaan ee dhuxuldhagaxda soomaaliya ay soo martay safarkayga ama fiilkayguna wuxuu daaranaa inaan wax ka soo ogaano khayraadka waddankeenna ku jira gaar ahaan dhuxuldhagax waxaa laga yaaba dadka qaarina aanay garanayn dhuxuldhagax waxa ay tahay haddaba markaas si aynu iskula fahanno dhuxuldhagax waxa ay tahay dhuxuldhagaxdu waxa weeye waa dhagax madow ama dhaag korona guban kara isla markaana ka soo jeeda noole hore oo jiri jira si guudna ka kooban carbon hydrogen iyo oxygen dhuxushu waxa weeye vegetationskii ama dhirtii hore oo isbedeshay kadib dhirtaa ufan ee faraha badan leh ayay ka dhalatay dhuxushan dhuxushu waxay loo qaybiyaa dhowr baa loo qaybiyaa afar heerun bay martaa waa beet waa lignet waa bituminous iyo waxa loo yaqaano andrasen sida ay u kala dambeeyaan ayay u kala fiican yihiin su-aasha suudiinta le waxaa weeye dhulkeenna dhuxuldhagax ma laga helay ama dhuxuldhagax ma jirta taariikhda baaritaaneed dhulkeenna markii ugu horreysay waxaa laga dhiskafigareeyey inay dhuxula ku jirto sanadu markay ahayd kun sagaal boqol afar iyo labaatankii oo ninka loo yaqaano ferguson uu soo saaray rubuudkiisii ugu horreeyey laakiinse dhaatada wuxuu ururiyey sannadii kun sagaal boqol shan iyo tobankii wixii intaa ka dambeeyey baaritaanada dhuxuldhagaxda ah ee somaliland lagu sameynaya kor bay u kaceen nineteen thirty threegii ayaa nin loo yaqaano macfadiyeen ayaa isaguna sameeyey baaritaan kun sagaal boqol koob iyo kontonkii hanti nin loo yaqaano ayaa sameeyey baaritaan kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkiina belisa nin loo yaqaano ayaa sameeyey baaritaan kun sagaal boqol lixdankiina jalaadle nin loo yaqaano ayaa sameeyey baaritaan kun sagaal boqol lixdankii mar labaad hanti ayaa isaguna sameeyey baaritaan wixii ka dambeeyey xornimadii baaritaanada la sameynayo ee dhuxuldhagaxdahi aad bay iskaga koobnaayeen sanadii kun sagaal boqol sideetankii ilaa koob iyo sideetankii ayaa hay-adda loo yaqaano u n d p ayaa iyaduna sameysay baaritaan sidoo kale waxaa jirtay technical operation u dhexeeyey qolo jarmala oo loo yaqaano b t r iyo dowladda soomaaliya sanadda markay ahayd kun sagaal boqol saddex iyo sideetankii ayaa qolo qayb ka ah mashruucii b g r-ka oo loo yaqaano grand stof technic ay samaysay detailed geological and geochemical studies waxay qodeen shan oil waxaanay ka qodeen hedged oo wanqor ka xiga koonfurta shantii oil ay qodeen waxay qodeen mid kasta toddobiyo labaatan mitir sidoo kale waxay qodeen trenches iyo bitis markaa waxay ogaadeen hedhed keedka hedhed ama dhibaskaasi inuu ku fadhiyo markaa eriyo dhan lixdan kilomitir
halka ugu badan ee laga heli karo dhuxuldhagaxda soomaaliya waa gobolka bari ee waqooyiga soomaaliya gaar ahaan aagga murcayo halkaas oo ka sakow gunta dhulka laga heli karo buuro waaweyn oo wada dhuxudhagax ah sida ay sheegeen khubarada jiyoolojiyiinta dhagaxanan gacanta ku xidhnaa waxa weeyaan dhuxul dhagax dhuxul dhagax ayaa la dhahaa waa een, waa waa dhaga- dhuxul aada u qiimo badan waa buuro dhan oo ilaahay abuuray oo dhulkeena laga helo Ee, maadooyin kala duwan bay ka samaysan tahay lakabyadaas isku saarta xabadaas oo keliya waa ee, afar boqol iyo s- ee, lix iyo sideed ee, sideed iyo lixdan gram waa miskiilo waxyarla waa dhuxul dhagax baa la yidhahdaa Ee, dhulkeena ayuu ayaa qani ku ah Ee, meelo badan oo dhulkeena ku jirta lakabyadaasay isku saaran tahay waa dhagax ka duwan dhuxushii aad taqaan Ee, waad shidaysaa ama waa la shidanaya saacado badan ayay shidnaanaysaa waad baktisanaysaa side effect male Ee, qiiq male sida dhuxusha kale Ee, ee geedka laga soo gooyey Ee, dhibaato ka- deegaan oo kale ma laha Ee, waxyaabo fara badan oo kale ay diin uga faa'iidaysataa Ee, kanoo keliya waa kiilo iyo badh ku dhowaad Ee, waad arkaysaa waa dhagax caadi ah haddana dhuxul ah ilaahay abuurtiisa Ee, waxaa loo yaqaanaa dhuxul dhagax Ee, sidii looga faa'iidaysan lahaa ee, waan kula talinayaa muwaadiniinteena inay shirkado u keensadaan ee, ka shaqaysanaya waxan ee, macdantan dadkan waxay u noqonaysaa dheef iyo deegaankii oo dhaqaale hela aan ognaho duruufo badan ayaa soomaali meel kasta joogto haysta ama la-aantii ee, abaarihii dhibaatooyin badan baa haysta Ee, inaan ka jeesano ayaa ee, ila qurux badan Ee, ee, intaan inagu isku maqannahay ee, oo wax kale laga sheekeynayo in wadankeenu waa riij dadku u fikiraan sidee loo soo saari karaa sidee loo maalgashan karaa ee, sidee adduunyada looga iibin karaa ee, waad ka heli karaysaa Ee, dadkana waad uga faa'iidaysanaysaa sababtoo ah adigu haddaad waxasho waa halkaa kalna wax u helay Ee, waxaan rajaynayaa ee, in loo soo jeesto dhulkeena waa qani dhuxul dhagaxdu waa waxyaabaha uu ku yahay dhulkeena qani Ee, ha laga faa'iidaysto insha allah sidoo kale magaalada xaafuna waxay leedahay kaydad badan oo dhuxudhagax ah halkaasoo gumaystihii talyaaniga uu ka soo saaran jiray dhuxushan kana dhoofsan jiray dekedii uu ka samaystay duleedka magaalada xaafuna talyaanigu marka barnaamijkaas halkan wuxuu ka guri jiray dahab god halkaa ku yaallo muuqda jaarkolku ka guri jiray wuxuu badda kala bixi jiray biiralka waxaa loo yaqaano lu'lu'a haddaba haddii aan garanay in dalkeenna laga heli karo dhuxuldhagaxda maxaan ula soo bixi la'nahay dhuxushan oo dalkeenna uu hodan ku yahay si aan uga dhiganno tamar badiil ka ah dhammaan tamaraha kale ee aan isticmaalno sida shidaalka oo dalal shisheeye aan ka soo dhoofsanno iyo dhuxusha dhirta laga jarayo oo dhibaato ku haysa deegaanka iyo cimilada haddaba waxaan su'aashaasi hordhignay aqoon-yahan doctor xanafi cabdi sheekh
aniga aragtideeda shakhsi ahaan saddex arrimood ayaa maanta nagu gudboon inaan isticmaalno dhugudhagax kow marka hore ma jirto cid soo saartay dhuguldhagax soomaaliya ama dowlad ha noqoto soomaaliya horaato ama dowlado kale ha noqdaano dad soo saaray oo na yidhi dhuxuldhagaxdii waa tanaa waa la isticmaali karaa raashinkaa lagu karsan karaa tamaraa laga soo saari karaa waxay idiin bedeli kartaa dhuxushan caadiga wax lagu karsado waxay idiin bedeli kartaa ee, shidaalkan ee matoorada ee korontada ku dhalayaan idiin bedeli kartaa wax horta na tusiyey oo soomaali oo soo saaray aniga lixdan iyo shan sanaa jira ma jiro ama ha noqdaan shaq- eh, shirkado private ah ama ha noqdaan dowlado hore u soo mara soomaaliya cidna tiri dhuxuldhagaxii waatana soomaaliya laga hela waatana ma jirto Eh, waxaa taa xigta waxaa la isku raacsan yahay dhuxuldhagaxa waxay u baahan tahay daraasad cilmiyeysan u baahan tahay waxay u baahan tahay rag khubaraa oo cilmigan macaadiinta waxaan loo yaqaano geologiga bartay Eh, way jiraan dad soomaaliyeed oo aqoon-yahana oo geolojiyada bartay aad baa maaragtay ay u jiraan weliba waa aad baan u jecelahay waana waana dhegeysaa ragga qaarkood oo sheergareeya oo barnaamij ka dhaqaala marka laga hadlayo rag aqoon leh oo geolojiya ka baxay oo aan garanayo oo jaamacadihii ka baxay oo master iyo phd diyaariyey oo qaarkood aan sacuudi kula kulmaa sheergareeya oo runtii abikar iyo dr cabdiqaadir abikar iyo aad iyo aad waa rag mutaqasisiin ku ah soomaaliya waxay u baahan tahay marka raggaas aqoonta leh ee geolojiyiinta ah ee cilmigaa ku takhasusay ee geolojiyada bartay daraasa rasmi in lasoo sameeyo daraaso xaggee horta dhugdhagaxjan ku jirtaa xaggee ku badan tahay barsentijig waa imisa waa nooce waxa noo yaallo waxay u baahan tahay cilmi baarid wax kaas intaa lagelin horta daraasa laga sameeyaa midda saddexaad oo naga hortaagan waxay tahay mar haddii daraaso aan lahaynin dhugudhagaxiina aan shirkad ka shaqaysa aysan jirin midda saddexaad waxay tahay dhugudhagaxdu waxay u baahan tahay maalgelin balaayiinay u baahan tahay batroolka haddaysan ka darnayn kama liidata maaragtay aad bay maaragtay sahminteeda iyo soo saarideeda iyo waxay u baahan tahay mashiino aad u waaweyn waxay u baahan tahay dhulka hoostiisa qodaya oo dhulka hoostiisa la gelinaya oo markaa fiirsatid oo aad aragtid maaragtay meelaha dhulaxda laga qodo hadda koonfur africa oo kale meelaha macdanta laga qodo iyo markaa fiirisida oo aad aragtid waa yaabaysaa maaragtay waa ka naxaysaa maaragtay dhul dhan baa la qodayaahoo dhulka hoostiisaahoo godad waaweyn oo waxaa la samaynayaa sidii tariinadii u leexleexanaya oo ilaan dhugudhawxu ma aha wax dareeraha socona maaha waa wax loo baahan in laga soo qaado meeshii bannaanka loo soo qaado u baahan waay dhulka hoostiisayna ku jirtaa marka iyadana waxay u baahan tahay qarash aad u fara badan ayay u baahan tahay marka waa barnaamij soomaali maanta waxaa ka hortaagan ay tahay saddexdaas arrimood ani aragtideyda kow iyadoo aan horey loo isticmaalin ama aan horey loo arkin ama horey loo soo saarin dhugudhagaxda soomaaliya labo iyadoo aan lahaynin cilmi baarid ama research ama khubaro ama aqoon-yahano daraase ay ka sameeyeen gobolkee ku badan yahay xaggee laga raadinayaa xaggee ku badan tahay noocee tahay daraasadana lama haayo waa midda saddexaada iyadoo qarash fara badan u baahan dhulka hoostiisa mashiino waaweyn iyo waxay u baahan tahay qalab waaweyn iyo u baahan tahay ee wax fududoo iska fudud lagu soo heli kara maaha seddadaas arrimood ayaa maaragtay maanta hortaagan ee dhugudhaxda soomaaliya runtii waxaa arkaysaa waxyaaba ka fududoo la isdhihi kara maanta waxaa arkaysaa soomaali qarash badan baa wax nooga baxaa intaan garaadsanay shidaalkan wax lagu shito waa gaasas wax lagu shito waay intaasaa laga keena ama carab ha laga keeno ama imaaraat ha laga keena ama talyaani ha laga keena ama yurub kale ha laga keena maantao dhan dee waxaa la keenaa shidaalkii wax lagu shida lahay isagoo la yaqaano rasmiga soomaaliya ka buuxaa oo la daraasiye oo loogyahay ya khubaradeenna jeolojiyada waa yaqaanaan meeshaan la yidhahda baar dheer dhulkan ka soo sokeeya markaa ogaatid daraasada laga sameeyey waa iska ceegaagaa waa haween u baahan bes in bambooyin la gashto oo laga soo bixi bes u baahan wax kale uma baahna waa iska diyaarsan yihiin meelaha ugu qanisana oo ka mid nahay gaaska maanta aan haysana ka mid tahay gaaskan wax lagu karsanaa gaaskan wax lagu guba gaaskan oo lagu shidaa maaragtay mashiinada lagu shaqaysiinaa kulli maanta way ka fududdahay markaasaan waxaan ku bixinaynaa malaayiina waxaan ku bixinaynaa gaaskii oo wax lagu shidinaya ama hoteeladii ama maqaayadihii ama kulli waxaan ka keenaynaa carabaan ka keenaa iyadoo weliba biro waaweyn oo culays badan iyo qarash badan lagu samaynayo marka aniga waxaan ku tali lahaa in waddankeena loo soo jeesto waddankeena ay wax walba yaalaan gaaskeena dabiiciga ka buuxa waxay u baahan tahay oo keliya aqoontii inaan la nimaado haddaba maxay tahay faa'iidada dhaqaale iyo deegaan ee aan ka heli karno haddii aan la soo baxno dhuxuldhagaxda dalkeenna uu hodanka ku yahay waxaan su-aashaasi hordhignay aqoonyahan yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha
mawduuca aan rabno maanta inaan ka hadlo waxa waaye waa wuxuu ku saabsan yahay dhuxuldhagaxda dhuxuldhagaxda waxay ka mid tahay waxay la jaa tahay marka ooyilka saliidaha iyo waxyaalahaas ayay la mid tahay ama isku si ayaa loo isticmaalaa bal weyba ka horreysay xagga soo saarka oo intaan saliidaha iyo waxaan la soo saarin ka hor ayaa dhuxuldhagaxa la isticmaali jiray waxaana lagu isticmaali jiray gawaarida tareennada oo kale waxyaabaha wax soo saarka warshadaha oo kale lafdhabar ayay u ahayd markii saliidda la heray ayaa markaa badanaa laga baxay ilaa haddana laakiin waxaa jira qayb warshadaha ka mida oo loo isticmaalo dhuxuldhagaxa ayaa jira waxaa kaloo loo isticmaalo kale waxaa ka mid a in magaranaysaa dee dhuxushii caadiga ahayd booskeeda lagu bedesho oo kale oo cuntada iyo waxyaabahaas loo isticmaalo lagu karsado dhuxuldhagax waxay ka mid tahay marka khayraadka dabiiciga ayay ka mid tahay ee dhulka laga soo saaro waxayna u baahan tahay si loo soo saaro human and artificial resource ayay u baahan tahay haddii marka khayraadkaas ilaahay kuma samadiide ee aynu soo saarno see looga faa'iidaysan karaa yaase ka faa'iidaysan kara waayo marka khayraadka markaa dhuxuldhagaxda ah ilaa saddex nooc ee bulshada ka mid ah ama saddex cid ayaa ka faa'iidaysan karta bulshada biibolka dadka ugu horeeya government dowladda ku xigta famis shirkadaha ku xiga marka sidee marka mid kasta uga faa'iidaysan karaa waay haddii dhuxuldhagaxdan lasoo saaro oo magaranaysaa ayee waddanku uu soo saaro dhuxuldhagaxdan biibol dadka oo kale haddii dhuxuldhagaxda lasoo saaro shaqo ayay ka helayaan oo waxay uga faa'iidaysan karaan inay shaqaale ka noqdaan sidoo kale waxay uga faa'iidaysan karaan reduction of cost of consumption inuu ka yaraado kharashaadkii kaga bixi jiray waxyaabaha hadda ee korontada oo kale loo isticmaalo iyo waxyaabaha hadda consumptionka dhuxusha oo kale iyo waxyaabaha kale la midka ah ee enerjiga ah ayaa laga yaabaa inay dadku ku bedeshaan halkaana kharash iyo magaranaysa ay dhaqaale fara badan oo ugu baaqdo kaasoo ay u isticmaali karaan waxyaabo kale oo ka muhiimsanaan lahaa inay u isticmaalaan shirkadaha oo kale waxyaaba faa'iidooyin fara badan ayay ka helayeen waana kuwa ugu muhiimsan ee marka saddexda sinfi aan hadda soo sheegnay la fiiriyo ugu faa'iidada badan waaye shirkaduhu marka ugu horeysa investing ayay kaga faa'iidaysan karaan inay maal gashtaan si ay faa'iido uga helaan qodobka labaadna increase of demand of their product waxa kordhaya dalabka badeecooyinkooda kordhayo marba haddii bulshada kharashkii ka bixi jiray wuxuun ka mid ay usoo hareen dee cidda wax laga iibsanaya waa shirkadaha ayay noqonaysaa haddii dhuxul dhagax la soo saaro sidoo kale new companies inter the market shirkado cusub ayaa suuqa soo geli kara sida shirkadahaasoo hadda aan ka jirin wadanka soomaaliya sida hadda utensilis companies-ka shirkadaha maacuunada weelasha waxaa soo saara black smith companies-ka ka mid a shirkadaha jingadaha iyo masaamiirta iyo binka iyo waxyaabaha soo saara ayaa ayaa iyaguna suuqa kusoo biiri kara dabcan shirkad kastoo soo biirtana dee shaqaalaheeda iyo nidaamkeeda iyo sistamkeeda oo horle ayay ayay la imaanaysaa mar haddii shaqaalaha iyo dadka magaranaysaayee dee bulshadana uu hoos u dhacana dakhliga wadanku kor ayuu u kacaya marka qolada saddexaad ay ka faa'iidaysataa waa government waa dowladda waayo dowladdu marka siyaabo fara badan ayay uga faa'iidaystaa waxa ugu muhiimsan waxa waaye increasing government revenue waxay kordhisaa haddii natural resourcega sida dhuxul dhagaxda oo kale lasoo saaro dakhliga dowladdu soo gelaya aada bu u farabataa mar haddii la dhaho dowladdu dakhli baa soo gala dadku badanaa waxay aada u yaqaanaan waxa waaye taxis cashuuraha ayaa ka mid ah dakhliga dowladdu ay isticmaasho laakiin dakhliga dowladdu siyaabo badan ayay ku dhalisaa qodobka ugu muhiimsani laakiin waa taxi cashuuraha ayaa ka mid a oo noocyo fara badan le iyaga laftigoodu waxa kaloo ka mid a f d i iyo portfolio ayaa ka mid a oo f d i waxa waaye waa foreign direct investment ayaa loo soo gaabshay waa in wadanku wadan kale uu maal gashto portfolio oo kale waxa waaye dowladdu waxay faa'iido uga heli kartaa inay wadan kale shirkad ku taalla ay share ka gadato oo kale waxa kaloo dowladdu ay dhaqaalaha kusoo saari kartaa public and private corporation in shirkado iskaashatooyin dowladda iyo dadka u dhexeeya la abuuro qodobka saddexaadna waxa waaye exporting goodiska ayaa fara badanaya haddii exporting goodiska ama badeecooyinka dalka dibadda looga saaraya ay bataan wadanka lacagtiisa xoog ayay yeelanaysaa waayo baahida loo qabo lacagta soomaaliga ayaa badanaysa ama dalabka ayaa badanaya lacagta soomaaliga haddii shilin soomaaliga dalabkiisa uu batana dee lacagta shilin soomaaliga xoog ama lacag xoogan ayay noqonaysaa haddii marka lacagta shilin soomaaligu ay lacag xoogan noqotona badeecooyinka dalka dibaddiisa laga keeni jiray way jabayaan liajli lacagta soomaaliga oo qaaliyooda darteed saas darteed dowladdu halkaa waxay uga faa'iidaysan kartaa inay cashuuraha importiga badeecooyinka lasoo dejiyo ay kordhiso si ay halkaa dakhligeeda uga siyaadasho hadal bilahi towfiiq intaas kusoo gebgeena insha allah
haddii baaritaanno intaa ka badan oo dhuxuldhagaxda ah laga samayn lahaa gobollada kale ee dalka oo dhan waxaa laga yaabaa in laga helo gobollo kale sidoo kale macaadiintii aan ka soo sheekaynay ayaa la mid ah oo haddii lagu sameeyo baaritaanno dhammaystiran oo dalka oo dhan ah laga heli karo macaadinno ka badan inta aan ka soo sheekaynay brofesor cabdilqaadir xuseen abikar oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha jeolojiga ayaa rumaysan in maamuladii soomaalida ee gaaladu dalka ka dhisatay ay xagaldaaciyeen macdiinbaaristii dalka iyo in dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan khayraadkooda toddobaatan sano ayaa macadintii la hagardaamaynayay dowladaha soomaaliyeed ee soo jiray lixdankii marka laga bilaabo ayaga waaba dadaaleen kuwii lixdankii joogay ilaa lixdan shantii ilaa siyaad bare bilawgiisii hore waa la dadaalay wixii ka dambeeyey maalina xataa macdanta xeerka sharciga macdanta ee hadda yaala waa sida maaragtay loo dhayalsaday sektorka macdanta soomaaliya meeshaasaa ka garan kartaa marka lama horumarin sanadihii soomaaliya hadda ay soo jirtay soomaaliya marnana macdanta shaqaa badan kama qabaan dowladdii ugu horreysay soomaaliya oo tii bilowga ahayd ilaa lixdan shantii ayaa shaqo qabatay macadinta in la baaro u n d p mashruuc aha ayaa jiray oo baarista macadinta soomaaliya ah soomaaliya maxaa ku jira oo macdan ah waktigaasaa la baaray mashruucii waa toban sano kalaa lagu daray markii la gaaray ilaa uu soo gaaray toban sano kalea lagu daray mashruucaas u n d p ayaa soomaaliya waxay ka baartay maxaa macdan ah oo soomaaliya ay lacageyn kartaa waa mashruuc aad iyo aad kadibna wax dambe soomaaliya laga qabtay xagga macaadinta ma jirin tii siyaad barre ba ha ahaato iyo wixii ka dambeeyeba oo burbur ah ka dambeeya ilaa maantada iyo ruushka oo baaris sameeyey laakiin aan meel weyn gaarin oo asaga dana oo semiconductors wax la dhahaya watay oo quartiska waqooyiga iyo meelahaas wax ka baaray waa jirin the russian reports chiniseka naftigood maray 1970ski gudaheeda ay imaadeen ayagana waxbay baareen marka laakiin laga bilaabo 1970skii markii bulgarianka soomaaliya laga eriyey 1977 wixii ka dambeeyey maalinna lama samaynin il macdamaysiba waa maxay la dhehayso ma samaynin annaga dowlad kastoo ka dambaysay wakhtigaas ilaa maantada tan guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynay toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى